halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a o aad si toosa uga dhegeysataan mawjadaha gaagaabanay koob iyo soddonka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo isniina bisha januari waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya aniga oo ah jaamac buulla jaamac iyo xuseen barre aadan
waxaa nagu adag isku xidhnaanshaha deegaanada jubbaland inuu maamulku si toosa intuu isugu xidhnaado marka laga taga telefoonno inta xorta ah iyo diyaarada in laisuguin la ysu socdo shaqada dowladdu iyo kormeerkii ay si caadiya dhulka laysu marmari karayo sababtoo tuugo kula taalla tabtaada ma weydo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo ka hadlay arrimo ku saabsan caqabadaha maamulkiisa ka haysta kala xirnaanshiyaha deegaanada jubbaland iyo arrimaha ammaanka magaalada kismaayo iyo dagaallo ka socda deegaanada galbeedka gobolka jubbada hoose warbixin ayaannu idinka haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan sanad guuladii koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii ay al-shabaab la beegsadeen xerada ceelcadde oo ay ku sugnaayeen ciidamada kenya oo ka tirsanaa howlgalka amison qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna saaka iyo caalamka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida in ka badan ergo ka socota toddobaatan dal oo caalamka ayaa kulan ku yeeshay magaalada baariis ee dalka faransiiska kulankani oo ahaa mid si gaara looga hadlayay xaaladda bariga dhexe ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyada oo dad badan ay ka cabsi qabaan inuu isbeddel ku yimaado siyaasadda dowladda maraykanka ee ku aadan bariga dhexe marka uu xilka la wareego madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ergooyinkan ka qayb galay shirkan baariis ayaa isku raacay in xalka keliya ee muuqda ee ku aadan xaaladda bariga dhexe uu yahay iyada oo la helo laba dowladood oo daris ah oo ay yeeshaan israa'iil iyo falastiin
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha jarmalka angela markel ay gashay sida uu hadalka u dhigay gaf taariikhi ah kadib markii ay sanadkii tegey ay ogolaatay boqolaal kun oo mujaahadiin ah inay dalkaasi ku noolaadaan waraysi wadajir ah oo mudana trump uu siiyey wargeysyada times of london iyo wargeyska jarmalka ah ee the bild ayaa waxa uu ku sheegay inuu isagu u arko ra-iisul wasaaraha jarmalka ay gashay gef aad iyo aad u weyn oo aan laga soo kaban karin maadaama ayuu yidhi oo ay ogolaatay inay qaabisho dhammaan dadkaasi oo sida uu sheegay aan la ogeyn halka ay ka soo jeedaan iyo waxa ay horay u ahaan jireen waxaa xusid mudan in inta badan dadka muhaajiriinta ah ay yihiin dad muslima oo ka soo cararay argagixisada iyo saboolnimada ka jirta dalalkooda oo ay ka mid yihiin waddamada afghanistan iyo siiriya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington muddo sanada ayaa kasoo wareegtay markii ciidamo boqol iyo konton kor u dhaafay oo ka tirsan militariga kenya lagu dilay dagaal ay al-shabaab saldhigooda kusoo qaadeen degmada ceel cadde ee gobolka gedo qoysaska qaar ka mid a dadkaasi ayaanan arag dadkii ku dhintay halka kuwo kalena ay duugteen qoysaskaasi ayaa dhacdadaasi ay saamaysay sanad kadib waxa ay sheegayaan in weli maankooda aanay ka goyn arrintaasi haddaba saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee gaarisa waxa ay ku wareysatay nimco xasan oo uu ku geeriyooday odageeda oo ay sideed caruura isu dhaleen arrintaasi arrinta hadda saameynta qofka bini-aadanka ku yeeleysa ku yeelanaysa idinka waa la socotin geerida xanuunka ee qabtay iyo dhibka ay leedahay mideeda kale iisay dheer tahay ciyaalku iiga tegay iyo micnaha dareenka ay ugu yeelan karto kalob idinka waa fahmi kartiin waa garta meeqa ilmood ayuu ka tegay odagaaga sideed ciyaal magaciisa cismaan xasan isaaqa la dhahaa waa gartay marka markii uu dhintay saraakiisha kenya ama ciidamada ma idinla soo xiriireen oo meydkiisa ma duugateen ama ma maqasheenba inuu geeriyoodo xataa waan maqalnay ha aniga maalin khamiis ba hadalkiisa ugu dambeysay maalintaa saddex jeer buu ila soo hadlay maalin jimce oo taarikh shan iyo toban januarina waa la dilay
waa gartay waxaad bal iiga warantaa marka arrinkaasi markii uu dhacay meydkiisa ma aragteen oo ma la soo qaaday mise dadkii laga soo tagu ka mid noqday
maya waa la soo qaaday haye marka nairobi baa la keenay annaga midkiisa xoogaa buu laga maqnaa nairobi markii la keenay kadib oo DNA test iyo wax la qaadayay marka midkiisa waan helnay muddada sanadka uu duugan yahay ilaa iyo haatan een, ciidamada kenya iyo wasaaradda gaashaandhigga wax daryeel caafimaad wax daryeela ma ka helaan qoyskaaga maya haddee xaqii annaga aan ku lahayn dowladda kenya inta sano uu shaqaynayay bayna siiyeen wax dadka markay shaqada ka tagaan ama ay dhintaan beshal wax la dhaho oo la siiyo dadka maxay ahayd agoomihii laga tagaa jirta oon qaadanaa waa gartay marka daryeelkiina aad ayuu u fiican yahay waxaad bal iiga warantaa marka intaad ka warqabto dadka soomaalida ah ee odagaagoo kaleeta ahaa ee meeshas ku dhintay tiradooda wax ma nala wadaagi kartaa wax ma ka warqabtaa dadka deegaanka kula degan gaarisa ama meelaha ku dhowdhowood og tahay maya maya hal wiil unbaa aniga aan arkay oo marka iyada la dhintay kuwa wax soomaali oo kale hadda aan xusuusta ma laha aniga hadda waxbaba kalema ogeeno de qof meel maxay ahayd qaracan loo keenay aan ahaa iska qaracnaawa aniga lafteyda inba qaran soo dhimatana maba dhihinba waa gartay marba haddee ciidamadii dhamaadeen waxna ma sii weydirin ane maxaad kala socotaa een, inkastood qoyskii tahay haddana ciidamadii deegaankaasi joogay dowladda kenya waxay idinkala hadasha ma jirtaa qoysaska oo in maaragtay ciidamada ay dhammaadeen maya maya nin walba meedkiisa unba hadda dadkii kolaba taariikhdooda meesha ku gashay unbaa ku galay wixii meedka la siinayana waa la siiye dee ma aqaan hadda wax kale oo hadda waxaba anaga leeyihiin hadda ani maba arkin regaars baan iska yahay mana ku dhowiyo maxay ahayd xerada militariga sanad kadib marka duugta ee, odagaaga markii la duugay sidee saameyn kugu leedahay noloshaada sideed ilmood ayaan dhalaa tiri oon koriyaa marka adiga saameyn see kugu yeelata arrintaas saameyn way ugu yeelato hadda qof dumar oo laga geeriyooday aan iska ahay oo asaay weehindo maxay ahayd ciyaalna korsanaayo kolaba odagis markuu noolaa siduu ahaa carruurta ma aanayiinoo kolaba odag waa loo waa loo darsano waa la tooyi haddana waan isku fiicannahay kolaba wuxuu ilaahay noo qorana waan iska helnaa waa gartay magaalada gaariso ee joogta arrintan sanad kadib sidee looga dareemay markii ciidamo kenyaana oo ka baxay kenya ceel cadeena lagu wada laayay sida la sheegay ee saameyn intee leg ayay hadda deegaanku dareemayaan arrintaas inay reebto wallaahi hadda kolaba naxdin xoogle unba ahayd waa uu laga wada naxay una askartan naga dhamaatay anaga waa uu ka wada naxnay wax hadda saamaan anaga unbay saameyn ugu yeeratay ninkii ninkiisa geeriyooda unbay saameyn ku yeeratay sooma
nimco xasan oo ah haweeney uu odaygeed ku geeriyooday weerarkii ceelcadde ee ururka al-shabaab ay la beegsadeen xeradaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan amisom kana soo jeeda dalka kenya waxa ay khadka telefoonka gaarisa ugu waramisay wariyaha v o e da saara cabdi axmed
aroornimo suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo ka hadlayay xiritaankii kale fadhiga labaad ee golaha shacabka jubbaland ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan caqabadaha maamulkiisa ka haysta kala xirnaanshaha deegaanada jubbaland arrimaha ammaanka magaalada kismaayo iyo dagaalo ka socda deegaanada galbeed ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool galbeedka jubbaland aan idhaahda galbeedka jubbada hoose oo taageeraya ka helaya maamulkiisa ayaa haatan dagaal kula jira maleeshiyaad kooxda al-shabaab wariyaha v o eda magaalada nairobi ayaa warbixintan nooga soo diray magaaladaasi isagoo khudbad ka jeedinayay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam xiritaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu ka hadlay daruufaha kala duwan ee ay ku howlgalaan xildhibaanada baarlamaanka iyo marxaladihii ay ku soo shaqeeyeen waa ilaahay mahadii haddii baarlamaanka oo farro furaa maanta aan u fadhino xidhitaankiisii ama kalfadhigii labaad ee uu yeesho golaha shacbiga ee jubbaland xaqiiqa ahaan wadciga maanta aan ku jirno markaan jubbaland ka hadlayno waa wadciyada duruufta xaggeeda ugu adag ee soo marradii ka mid tahay wakhtiyada ay ugu adkayd marka laga soo qaado ama ha noqoto hay-adaha amniga ama kuwa sharciga oo garsoorka ah ama fulinta ama hay-adaha kale dowladda ama sharci dejinta kulligood duruufta ina haysa waa maanta qof waliba wuxuu xogogaalka yahay waxaa noogu muhiimsan in annagu culayska saarayna waxay ahayd ee awlawiyaadka noo ah amniga iyo inaan bal deegaanada maqanee deegaanka jubbaland aan kala dagaalanno canaasiirta nabaddiidka ah ee diiday dadku inay ku noolaadaan si xor ah iyo nolosha ilaahay ugu talagalay madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale khudbaddiisa ku soo qaaday dhibaatada maamulkiisa ka haysata kala xirnaanshaha degmooyinka iyo deegaanada jubbaland iyo caqabadaha ka hortaagan inuu bilowdo howlgalka lagu qaadayo deegaanada ay al-shabaab ka maamulaan deegaanada jubbooyinka waxaa nagu adag isku xidhnaanshaha deegaanada jubbaland inuu maamulku si toosa intuu isugu xidhnaado marka laga taga taleefoonno inta xorta ah iyo diyaarada in laysugu tago in laysu socdo shaqada dowladdu iyo kormeerkii ay si caadiya dhulka laysu marmari karayo sababtoo tuugo kula taalla tabtaada ma weydo taasaan culayska saaray waxaana rajaynayaa wakhtiga hadda ugu soo dhow markii hore waxaan sugaynay inaan howlgalkan la bilaabo roobkii markuu istaagay laakiin waxaad moodaa inaan wax innaga keliya inugu xidhan ahayno dowlado iyo caalam badan oo le dagaalka waa ku wada jiraa iyo maalinba uu waxbaa iska jiitamaya oo ama diyaargarowgu ha noqoto ama roob baa da-ay iyo kii kalaa da-ay iyo jilaal baa ba-ay ha noqote laakiin waxaad moodaa in hadda kadib ay de qaabkan hadda qaab aada loogu sii jiri kara aysan ahayn waxaa sidoo kale uu ka hadlay dagaalada ka socda deegaanada galbeedka jubbada hoose ee u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyo dadka xoolodhaqatada ah kuwaasoo uu madaxweynuhu sheegay in maamulkiisa uu gacan siinayo dadka xoolodhaqatada ah waad ogtihiin hadda howlgal baa ku jira waxay geysteen shabaab ama nabaddiid wax waxshinnimo ah markii hore sake aan sharci ahayn bay dadka ka qaadi jireen oo la jireen xoolaha nisaabka sakadana waa la yaqaanaa cidda qaadana waa la yaqaanaa cidda ehelka waa la siiyana waa la yaqaanaa sanadkiiba nin walba markii lasoo maraba geela sakaa ka gooda iyo neefkii la doono laga qaato oo xoolaha isku jireen la yidhaahdo maya annaga waan isku tirsanaynaa idinka kala lahaada ha dhow hadda waxay gaadheen markii dambe geeldhac iyo xoolihii in la dhaco oo dadkii la barakiciyo gurihii laga guuy taa macnaheedu waan arki jirnay jabahadu markay soo burburayaan ilkaxaydh bay noqdaan marka u dambayso geelay dhacaan jabaad burburaysa oo ilkaxaydh noqoto oo geela dhacdo sii kala dhacda inay noqdeen hadda shaki kama jiro laakiin waxaan aada ugu bogaadinayaan u mahadcelinaya shacabka reer jubbaland ee xoolo dhaqatada ah oo ficlan iska difaacay geelal badanna ka soo dhacsaday iskana caabiyey weliba iyagoo isu gurmaday oo nin walba uu waxaa lagu taray ay noqotay in rasaas la siiyo oo markaa ciidamaduna ay la howlgalaan laakiin war qoryihii waan haysanaa in rasaaseeya ay noqoto waa guul aan isleeyahay maanta wax badan bay iyaguna ku ogaadeen sababtoo shacab aan loo naxaynin dhibaatadooda laga shaqaynayo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa mar uu soo hadal qaaday arrimaha doorashada ee dalka ka socda waxa uu sheegay in xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee laga soo doortay maamulka jubbaland uu kula dardaarmay musharaxiin fara badan iyo tartan badan iyo anaa cirka soo dumin anaa wax walba kala tuuri waddankao dhan waa barwaaqasoora gurgel maya anaa qabyo tirayo oo brosees fiican baan soo maraya meeshii baan ka qaadiyo wax fiican baan sii sheegi maya anaa wax cusub oon weligeed balaarakeen waa wax khayrow wax kulligood marka la hadlayo qof waliba khayr buu sheegay laakiin ana xildhibaanada waxaan kula dardaarmay qoladii reer jubbaland halkan ka tegaysay inay isku duubnaadaan maslaxada guudna ay u daneeyaan aan la qiimaynta lacagta iyo maxay iyo waxba aan la samaynina war maxaa dani noo ah inay qiimeeyaan waxaana rajaynayaa waxay ka fakeri doonaan inay noqonayso danta guud ee dalka iyo dadka iyo diinta inay insha allah ilahayna waxaan ka baryayaa inuu waafajiyo wixii xaqa oo cid waxtar ah oo wax u qaban karta oo waddankan wax badan insha allahu xaalad adag buu ku jiraa ugu dambayntii madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guulaystay xasilinta ammaanka magaalada kismaayo oo ka mid ahaan jirtay magaalooyinka ugu khatarta badan dhanka ammaanka dalka duruufta amniga maanta magaalada alxamdulilah amni bay ku jirtaa ma aha inay iska tahay un inay ammaanku waxuun xagga fooqa sabca samaabood ka soo degay ha ahaado laakiin amni iska yimid ma aha laakiin waxaad ogaataan inay jiraan ciidamo shaqaynaya oo maanta haddaan idhaha qof kastaoo xildhibaana ribood ka keena maalinta inta meelood u maro xataa lala socdoo laga keenayo oo qof walba la socdo mararka qaar loodhanaya xildhibaan hebel wuu yaro dayacan yahay meeshaas iyo xilli aan munaasabahayn buu socdaa ilaa xad aan filayo ilaa kow laba saddex afar shan inaan odhan karay inay laamaha amnigu idinla joogaan mas-uuliyad iska saareen amnigiina ilaalinayaan sidaa u daba socdaan waa shay aan isleeyahay maanta wax badan oo aan ku naalloon karno wey khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada laascaanood ayaa xilkii ka qaaday maayarkii ama guddoomiyihii degmada laascaanood cismaan saleebaan jaamac haddaba waxaa arrintaasi uga waramay wariyaha v o eda cabdikariim cabdilaahi bile xogayaha dowladda hoose ee laascaanood cabdikhayr dirir iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka laascaanood warbixintan ayuuna kasoo diray alxamdulilah rabbil caalamiin kalfadhigaas saad aragto war xildhibaan oo uu ka mid yahay duqa- duqii hore degmadu Ee, kalfadhiguna dee marka la qabanayo wuxuu leeyahay brosees buu leeyahay dalkuna sharci ayuu leeyahay la yidhaahdo twntree oo gobollada iyo degmooyinka lagu maamulo Ee, broseeskii ay lahaayeen bay xildhibaanada golaha deegaanka soo mareen Ee, wuxuuna hadda socday ilaa afartii bisha iyo maanta shan iyo tobana kow iyo tobanka cashuu aan brosees ku jiray Ee, waana mid sharciya Ee, maayirkii horena wuu ku qancay Ee, intaan la qaban kalfadhigana mataqaanaa wuu hadlay wuxuuna caddeeyey saa midiya ka daawan doontaa inuu ku qanacsan yahay haddii xilkaa laga qaadan uu ku qanacsan yahay haddii uu adkaada inuu ku qanacsan yahay Een, waana mid ay soo ogolaatay wasaaradda wasaaradda arrimaha gudaha dee waana mid sharciya saas inuu ka sharci garoobay maayir barasaab adigu waxaad ahaan jirtay xogayihii degmada magaalada laascano haddana barasaab baad noqotay marka ma loodhan karaa maamulka gobolku uu soo dedejiyey dadka qaar ay taa aaminsan yihiin lama oran karo lama oran karo taana waxaa daliil u ah sagaal iyo toban xildhibaan baa fadhiyey oo isagoo ka mid ahaa kow iyo labaatankii waxaa ka maqan nin xanuun ku maqan nin fasax ku maqan waa rabitaanka iyo golaha deegaanka Een, qof shakhsiyana waxma bedeli karo sagaal iyo tobanka eh, siddeed iyo tobanka marka isaga laga reebo fikirkooda cidma afduubi karto waa fikir dugmuraad iyo oxora iyagay ka timi dowladduna way ku qanacday wixii aanay dowladdu ku qanacsaneen lama qabto
maadaama maayirkii saddexaad la marayo magaalada laascanoodna maalin kasta een, dadku ay maqlaan maayirkii hore waa la bedelay mid kalea la keenay kii kale waa la bedelay golaha deegaankana uu curdun ku yahay marka farriin noocmaa bay shacabka u diraysaa aad mas-uuliyiinta u tihiin waxaan fariin shacabka u dirayaa inay tahay dimuqraadiyad inay tahay eh, mataqaana in ma- marka uu maayirka la ridayo qodobo lagu ridaa jira qodobadaasna waxay ku yahay xolotuun triga laakiin intani waa waa waxa weeye laba qodob baa loo eegan karaa marka koowaad waa calaf ilaahay bixiyo xilku maalinta laguu magacaabayo maalinta la- taas waa calaf baa loo eegan karaa. ta labaadna waa sunnaha dowladnimo ayaa waxay ka mid tahay in xilka qa- in xilka qofku helo uuna waayo markaa tani waa sunnihii dowladnimada waxaan aad ugu ammaanayaa degmada laascaanood xildhibaanadu inay yihiin xildhibaano dimuqraadiya oo si dimuqraadiya waddada u mara Ee, waxaan uga mahad celinayaa mar labaad maayirkii hore inuu ahaa maayir ku suntan waxqabad ayna markhaati tahay oo ay laascaanood u qiri doonto intii uu xilka hayeyna uu si fiican u shaqeeyey maantana ay kaga eg tahay intii ilaahay qadiray
Een, sidoo kale een, fahiime yuusuf quuje waxay ka midka tahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada laascanood bal waxaad iga warartaa fahiime saaka waxaad qaadeen cod waxaa la doortay een, maayir cusub bal ka sheekee
bismi illaahi raxmaan raxiim maxaa cabdikariin oo saaka coda qalbiyadaanu kalsoonidii kala noqonnay eegas maayir cismaan sareebaan jaamac waxaanu ku doorannay maayirka cusub ee degmada laascanood cabdicasiis xuseen taako Een, cismaan waa nin wax qabtay laakiin dastuurka sharcigaa dhigaya sunnaha dowladnimo in marba mid qaban karaya kursiga lagu eego Een, sool way ka duwan tahay degmooyinka kale ee somalilan maayirka saddexaad bay maraysaa xalka aan degmooyinka kale maayiradaba la ridinin insha allah cabdicasiis waxaanu kula ballamaynaa cadaalad darro intii aanu ku qoonsanay maayarka hadduu sameeyo isna waa lagu ridayaa waxaanu kala ballamaynaa gobolkaa sooloo mid ah iyo horumar inuu sameeyo cabdicasiis xuseen taaroole doorasho xor ah Een, sidoo kale een, guddoomiyaha cusub ayaanu haatan wax ka weydiin doonaa xilka loo doortay iyo waxyaabaha uu qaban doono een, bal guddoomiye waxaa saaka lagu doortay xil cusub guddoomiyihii horena waa la bedelay bal iga sheeke waxaad kaga duwanaan doonto een, guddoomiyihii hore maadaama magaalada horumar badan uu ka socday
bismillahi raxmaan raxiim guddoomiyihii horta hore mahadnaqayaa Een, kolley hawl culus baa laga doortay oo culayskeeda le marka koowaad waxaan leeyahay iu soo ducay ilaahay inuu igu fu- iigu fududeeyo Een, marka labaad kolley waxyaalo badan baan doonaya inaan qabto maalinta xil wareejintaan soo bandhigi doona haddii la haydmo Een, marka maalintaasaan ka dhiganaya haddii aan la haydmo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim cabdilaahi bile oo waraysiyadaasi kala duwan la yeeshay qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee laascaanood halkaad kala socotaanna waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha waxaana la socodsiinayaa jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee saaka oo idinkaga imaanaysa washington aanu ku horeyne koobkii kooxa qaramada Yu- afrika ayaa waxa uu marayaa ciyaarihiisii ugu horreeyey waana ciyaaro xiise leh waxaa is-arkay shalay oo axad ahaa algeria iyo zimbabwe iyo weliba tunisiya iyo senegal algeria iyo zimbabwe ayaa barbardhac noqday labiyo laba ayayna ku dhammaatay halka tunisiya iyo Sen- senegalna ay senegal guul la hoyatay sidoo kale waxaa halkaasi ka dhacay ciyaarahaasi oo aad u xiisaha badnaa waxaa aad looga dhex arkayay garoonka ay ku wada ciyaarayeen algeria iyo zimbabwe ciyaaryahanka u ciyaara leicester city ee riyad mahrez oo isagu aad uga dhex muuqday kadibna laba iyo tobankii daqiiqo markii ay ciyaartu socotay eh, furay goolasha ciyaartaasna xidignimadiisu ay ka muuqatay haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaa bir- maanta wada ciyaari doona kooxaha evercost iyo togo iyo weliba waxaa ciyaari doona congo iyo morocco dhinaca goolasha inkastoo aan goolo- ciyaaro badan la ciyaarin waxaa hogaaminaya riyad mares oo algerian ah laba gool ayuu leeyahay halka bieri emrig oo gabon u dhashay waa dalka martigelinaye uu isaguna gool leeyahay waxaa kale oo goolgool leh ciyaartooy badan oo ilaa iyo lix kala gaaraya aanu eegno dhinacaas iyo yurubna yurub waxaa u- ciyaaraha ugu kulul ay ka dhaceen dalkaasi ingiriiska waxaana is arkay everton iyo manchester city oo everton ay ku gaartisay kooxdaas manchester city oo marti u ahayd dhinaca kalena waxaa ay everton waxaa ciyaaray manchester united iyo liverpool oo hal iyo hal ay ciyaartoodii ku dhammaatay dhinacaasi iyo dalka spain premier leaguena spanish leaguena waxaa ciyaaray oo kooxda real madrid ayaa waxaa laga jebiyey guuldarro la-aantii ay ku soo socotay in ka badan soddon iyo sagaal ciyaarood afartan ciyaar oo aan laga rayn ayay horey u soo martay balse waxaa arrintaasi ka jebisay kooxda sevilla oo laba ku dhufatay dhanka kale waxaa sidoo kale ciyaaray valencia iyo Isba- Espanyol laba iyo hal ayay ku dhammaatay Celta Vigo iyo Alaves ayaa hal iyo eber ay Celta Vigo ku raysay Granda iyo Asuana ayaa hal iyo hal barbardhac noqday halta halka Sporting Gion iyo ay kusoo gabagaboobeen labo iyo saddex Sporting Gion iyo Eibar weeyaane Real Madrid ayaa hogaaminaysa spanish leaga salta vigo ayaa ku xigta barcelona ayaa number saddex ah halka atletico villarreal iyo deportiva locruño ay soo daba socdaan lixdaas ayaa isku hogaaminayso koobka eredivisie ee dalka holland ayaa xiise yeeshay kadib markii wiil uu dhalay ciyaaryahankii weerarka ah ee hore ee dalka holland ee patrick clovert uu ka soo dhex muuqday kooxdii uu ka soo baxay patrick clovert ee f c ix ix oo ciyaaraysay ciyaarta ho- horyaalka martina u ahayd beg svola oo waqooyiga dalkaasi holland ka timaada ayaa waxa ay ciyaartoodii u ahayd ciyaar xiise leh balse wiilkan yar oo toddobiyo toban jir ah aabihiis oo kalena weerar ka dheela ayaa waxa uu ku dheelaa waxa uu ka dheelaa labada lugoodba islamarkiina waxa uu leeyahay awood uu qaybis banooniga aad u samaynayo iyo weliba orodkiisa oo aad u dheer indhaha dadka ka falanqooda ciyaaraha kubadda cagta ayaa fiirinaya ina kaloofad sidoo kale ajax ayada ayaa weli kaalinta labaad ku jirta halka bsvna ay saddex tahay faynord ayaa weli hogaaminaysa dhegeystayaal barnaamijkii ciyaaraha iyo saakana waa naga intaa
aad ayuu mahadsanyay jaamac buulla jaamac oo inala socodsiinaya wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha caalamka halkaad kala socotaana waa v o a haatana dhegeystayaal intaynan soo gaadhin gabagabada idaacaddeena aan mar kale idiin dul maro qodobadii wararka caalamka u doorkarona in ka badan erga ka socota toddobaatan dal ayaa kulan ku yeeshay magaalada baariis ee dalka faransiiska kulankan oo ahaa mid si gaara looga hadlayay xaaladda bariga dhexe ayaa waxaa kusoo beegmay iyadoo dad badan ay ka cabsi qabaan in isbeddel uu ku yimaado siyaasadda dowladda maraykanka ee ku aadan bariga dhexe marka uu xilka la wareego madaxweynaha la doortay ee donald trump ergooyinka ka qayb galay shirka baariis ayaa isku raacay in xalka keliya ee muuqda ee ku aadan xaaladda bariga dhexe uu yahay iyadoo la helo laba dowladood oo wadajir oo ay wadaagaan israa'iil iyo falastiin dhinaca kalena madaxweynaha la doortay maraykanka donald trump ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ay gashay sida uu hadalka u dhigay gef taariikhi ah kadib markii ay sanadkii tegey ay u ogolaatay boqolaal kun oo muhaajiriina inay dalkaasi ku noolaadaan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan dhegeystayaal halka weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna aan jaleecno dhankii fanka codka macaan ee salaaderbi iyo maandeekh ayaanu idinla wadaagaynaa
abaal ruuxa kuu gala ha ilaawin weliga وكلي إلهي إذا عنك وفر الآخرة نواندي الدنيا دون واهوس أفضل روحك وقلا أها إلا وين وليقا أهل هدي قرتهي مقار كنا الموية هي أهل هدي قرتهي مقار كنا الموية هي وحلو قدقيا أوتلو بصارا هإلو ذو قيردا أهل هدي قرتهي مقار كنا الموية هي أهل هدي قرتهي مقار كنا الموية هي وحلو قدي قيا أوتلو بصارا هإلو ذو قيردا annaragtidaada dhibtaa ugu adkaysta asida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan asida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan aniguna ugaasooy naxariis la ooya an aragtidaada dhibtaa ugu adkaysta sida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan asida xuun shaubadkeed a ugu uur nugayshaan aniguna ugaasooy naxariis la ooya
يلا فدودين يلا حديني داتا أمتي رسولك عالم ترى حسوس نو أحدي الروح قادو أتكيوها سيدين
heeskaasi aqoonsiga jacaylka iyo faadimo cabdulaahi maandeeq iyo salaad derbi ayaan kusoo gebagabeynaa idaacaddeenii subaxnimo oo idinka imanaysa v o a waa xuseen barre ee jaamac buulle jaamac iyo dhammaan v o edinle sidaas iyo subax wanaagsan
عالم ترى حسوسنا أحدي الروح قادو عدكيوها سيدين وجددو وحيدة هاي حالي يرور دعيبة أنفارير لتوسو عوديني يا بكري عبور كده وبحلو عبوسي جعيلك عدنا واحنا مو اليوم